barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo herarka efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha oktoobar waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahar cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a dhallinyarada ku nool dhadhaab oo walaac ka muujiyey go'aanka dowladda kenya ay rabto in xeryaha qaxootiga ay ku xirto dhan kastay ahaataba markaan ka fiirinay waa nolol adag noloshaan ku noolnahay hadda ku sugannahay waa nolol cariiriya waa nolol culus aan haddana waddankeeni markaan janjeerno dhahno aleylayaadkeeda bal ka warramo xooraamino dadka ku yimid waraysano oo intaa meediyahan dhegaysanaaye wax dhagta macnaha ay jeclaysato cashoy ma maqalno sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a hablaha ka shaqeeya saxaafadda ee ku nool magaalada boosaaso oo la siiyey tababar la xidhiidha saxaafadda waxyaaba fara badan baan ka faaidnay yuusuf saan kuu sheegay waxaa ka mid ah in aanu ku baranay in laysku kalsoonaan karo qofka biniaadanka uu isku kalsoonaan karo kalsoonida oo ah in markaasi aadan ka laaban waxyaabaha aad doonaysid inaad shaqaysid oo aad shaqadaada markasta aad kor u qaadid adigoo aan dhahayn shaqadan ma qaban karo heesihii ayaan iyaguna barnaamijka ka marnayn
sheekooyinkaas xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
koob iyo labaatan gabdhood oo hore oo hor leh oo la soo furtay kuwaasoo ay afduubteen kooxda boko xaraam sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaa magaalada abuuja kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka nigeria yemi osibanjo waxa uu yidhi waa war aada loogu farxo guud ahaanba dalka osibanjo ayaa waxa uu beeniyey wararka ay warbaahintu qortay oo sheegaya in gabdhahaasi lagu bedeshay afar ka tirsan maleeshiyada boko xaraam oo maxaabuus ahaa boko xaraam ayaa afduubatay ku dhowaad saddex boqol oo gabdho iskuuley ah oo dhiganaya iskuul markaasi ku yaala magaalada jibot ee gobolka borno bishii abriil ee sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii qaar badan ayaa ka baxsaday laakiinse laba boqol toban iyo sagaal kale ayay weli kooxdu haysataa
carwo oo ka dhacday dalka hindiya ayaa shirkadda chinaland solar energy waxay soo bandhigtay nooc cusub oo ah qalabka cadceedda kaydiya kaas oo noqonaya bandhiggii ugu horreeyey ee ay soo abaabulaan ururka ay ku bahoobeen dalalka dhaqaalahoodu korayo ee brigis alex lee oo shirkadda u qaabilsan ganacsiga dibadda ayaa sheegay in qalabkani ay aada ugu habboon yihiin dalka hindiya si xoogan oo si xooggan u ballaadhinaya ka faa'iidaysiga cadceedda
dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujiyay go'aanka ay dowladda kenya ku gaartay inay xeryahaasi ku xirto xaawo cabdulqaadir axmed oo ka mid a dhallinyarada ku sugan xerada dhagaxley oo ka mid ah xeryaha dhadhaab muddo ka badan toban sannana ku jirta xeradaasi ayaa waxa ay sheegtay inay walaaceeda ugu badani u yahay in ay heli doonto nabadgelyo la mida tan ay haatan ku haysato xeryaha haddii soomaaliya ay ku laabato caashe ibraahim aadan ayayna u faahfaahisay dareenkeeda guud ee haatan xeryahaasi dhadhaab nolosha horta qaxootigu waa nolol hadiiba la dhaho nolol midda ugu xun baan dhihin karnaa nolosha waa wax boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhaawacan ama hoos u dhigan kulaylna hadda maba la sheegi karo habeen iyo maalin hadda isku mid baan nahay xilliyadan oo kala roob baan heli jirnay oo qabow baanoan dareemi jirnay ilaahay qadartii weli ma aanan helin casho taa kale waxaa ka daran aad baan uhayi kacsanahay haddaan nahay dhalinyarada xeryaha dhadhaab barbaarta oslaatay culays badan baan dareemaynaa walaac badan baan dareemaynaa dee meel lagu yiri waad guuraysaa waad fahmaysaa casho inay culays badan tahay waktiga lagu qabtana wakti yar yahay haddana markaan tashano isweydiinay waddankeeni noo muuqato meelaa u noqono dhan kastay ahaataba markaan ka fiirinay waa nolol adag noloshaan ku noolnahay hadda ku sugannahay waa nolol cariiriya waa nolol culus aan haddana waddankeeni markaan janjeerno dhahno aleylayaadkeeda bal ka warramo xooraamino dadka ka yimid waraysano oo intaa meediyahan dhegaysanaaye wax dhegta way u macnaha ay jeclaysato cashoy ma maqalno hadda walaahi walaala ilaahay baan faqiraya oo ilaahay baan ka rajayna inaan aruure iyo masteexo inaan helno waa tahay Een- waxaad- waxaad iga warantaa xaawo een, muddo intee la-eg baad adigu xerada dhagaxley ee dhadhaabaad ku jirtaa amaad ku nooshahay koo iyo to- koo iyo toban sano qaali koo iyo toban sanaan ku noolahay nolosha halkaa taalla ee hadda walaaca idin gelinaysa marka laydin yiri ee, dhallinyaradii ama guud ahaan dadkii xerada qaxootiga dhagaxley oo dhadhaab oo dhanna ee la leeyahay waa la xiraya maxaa keenaya in laga walaaco in xero qaxooti laga soo baxo Een, cashay waxaa keenayo oo keeni karo walaaca ugu badan oo xaqiiqatan hadda aan dareemayno waxay tahay horta waddankeeni cashay hadda indhaha laysku qabsanaynin ma ahan mid amniya ma ahan mid kala dambeyn iyo jawi degan ee taalo marka waxyaabaha ugu badan oon ugu xambaarayo inaan aan wad aan lagu noqonin meesha ayada ahayd ama waddankii aan lagu noqonin een, waa waxyaabaha amni darrada lambarka koowaad Een, si markaan u fiirinana xerihii dhadhaabeed xaqiiqatan waa ii horo hadda deegaanka la iska ahaayo geediga aan la sheegnin muruqmaal baa la iska ahaayo waxyaabo badan oo laga shaqeeyey waxba un meelaha un daily foodka laga soo heli jiray haddana waxaan ku leeyahay waxaa laga yaabaa bebloshinkii xataa guryuhu iskaga noqday oo ma arkaysa suuqii iyo een, buuqii badnaa iyo dadka isdhexgalayay iyo malahan calaashaan maxaa keenaya dadkiibaa isxirxiray miyaa u diyaar garoobay een, Ha, geedi ha. wax magaaladiiba kala socod iyo waxaad arkaysaa markaad subaxii magaalada kusoo baxdo magaalo waxay suuq yar baan lahayn oo ool dhagaxley oo idil suuq u ah suuqaasa laisku arki jiray la kala shaqaysan jiray xaqiiqatan xilligii aan nagaadka iska ahayn oon iskaga nool noloshaba ciriiri ha ahaato oo nolol badanba aan iskaga noolaano oo cashir qaxooti markii la dhaho wallaahi waxaan aaminsanahay dunida qofka ugu nool ugu nolosha xun baa nahay markii qaxooti la dhaho because qaxooti waa walaalay meel oodan oodan haddii maanta garaab aad tahay aada gaari karin dhadhaab adoonan wadanin sharci oo haddii istaalkaagii aad ka warido dawo oo aad awoodid inaa ilaahay uu ku siiyo oo dhadhaab iska soo daaweyso waa inaad haysataa kibaande ama dalkugal oo waxyaabaha ugu badan oo xumaanta badan oo qofka bini-aadanka culeysyada ugu badan uu dareemo waxaan caasha sameynaa dhalinyaradu ma fiidsato iskuguma imaato maalintii maarenkii meel kow iyo toban saac yaa qof walbaba guriga uu leeyahay uu xirtaa waagu markuu baryaa sidii digaagihii oo kale la is arkaa oo un maalinkii waxa la is arko oo la is ogaado haddii emergency xaalada ay dhacdo way adag tahay inaad baxdo oo isbitaalkii iyo magaalada dhankii kala aagaan waa garta waxa aad sheegaysa waa arrin xanuun badan waa arrin dhib badan een, adoo xero qaxooti ku jira haddii xataa ilaahay uu jeebkaaga wax ku soo rido ama dadkii ehelada ahaa wax laga helo haddana aadan dawo u doonan karin dhadhaab dhexdeeda xataa aadan aadi karin oo xeriyihii aanay isku gudbi karin haddii dhibka intaa la-eg uu jiro haddii layidhi xeradii ha laga baxo waa run gudihii dalka soomaaliya weli dhibaato way iska jirtaa haddana laakiin inta aad sheegayso dhibaatadu lama eka oo dadku dhan dhibaatadu ma wada qabaan maxaa marka dhallinyaradiinu ay dhinaca kale uga fikeri weydee ah in bal dalkii haddii la tago dhibaatadu meel walba ma taale laakiin xero qaxooti way dhaamaysaa oo waa dalkiinnii inaad wax walba ka qabsan kartaan maxaa loogu fikri waaya dhinacaas caashay waxaad ogaataa noolaha bini-aadanka iska daa garasha ilaahay siiyey bahaahinka meelaha uu biyaha iyo baadka ka helayo wuu u hayaamaa nuucu doonaba ha ahaado ma kula tahay annagoo dhibka aragno ku jirno inaan muwaadiniin annagoo dalkeenii jecel inaan diidayna ma kula tahay anigoo lee waa maya ana waddankayga maanta haddaan horumar ku ogahay nabadgelyana aan ku ogahay nina nafteedu badbaado helayso oonan wax qabsi in security aanan dareemayna aan aaminsanahay wallaahi caashoy repatriation ma aan galeen ee waan ka lugeyn lahaa baan ku iri laakiin waxaan aaminsanahay maanta haddaan waddankii ku noqdo idan qof dhallinyaraa baan ahay maamulkii dawladda aan dhex galo xafiisyadii aan galo markaan gurigayga kusoo noqdo waxaan ku fikirayaa ma nabad tegi doontaa adoo xabadi kugu dhicin
xaawo cabdulqaadir axmed oo ka mid a dhallinyarada ku sugan xerada dhagaxley oo ka mid a xerada qaxootiga ee dhadhaab ayay taasi ahayd oo caashe ibraahim aadan khadka telefoonka ugu warramaysay
magaalada boosaaso waxaa dhowaan lagu qabtay tababar la siiyey hablaha ku jira saxaafadda waxaana la barayey isku kalsoonaanta iyo u sinaanta shaqada haddaba wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbaahi ayaa warbixintan ku eegaya ujeeddada tababarkan loo qabtay iyo weliba waxa uu hablaha saxaafadda ku jira kusoo kordhinayo ururka suxufiyiinta maab ayaa tababar soconaya muddo laba beri ah u qabtay gabdhaha wariyaasha ah ee ku sugan magaalada boosaaso tababarkan ayaa gabdhaha waxaa lagu barayey usinaanta shaqada xilliga ay ka howlgalayaan goobaha kala duwan faysal khaliif barre ayaa sheegay in tababarkani uu yahay tababar ay haweenka uga faa'iidaysan doonaan usinaanta shaqada shirkan maanta halkan kusoo gabagaboobay mudan agaasimo wuxuu ahaa shir laba maalmood soo socday oo lagu lafagurayey xogaha laga ogyahay dhibaatooyinka iyo carqaladaha ee ka dhex jira miidiyaha ee saamaynta ku leh u sinaanta jinsiga ee arrimaha shaqooyinka iyo fursadaha kale ee jira waa barnaamij ka jawaabi doona ama u ah macnihii hordhac u ah ama sahan u ah sidii macnihii loo dhiirigelin lahaa gabdhaha ku jira warbaahinta si ay uga qayb qaataan ama wax soo saarkooda barnaamijyada iyo wararku ay u noqdaan kuwo xiise leh oo u dhigma kuwa macnihii wiilasha oo kale oo ay gabdhuhu macnihii la yimaadaan hal abuur horseedaya in ay korto ujeeddo inay korto macnihii tayadooda iyo xifradooda cilmi ahaaneed ee ay ku leeyihiin warbaahinta taasi oo u sahlaysa markaas in sidoo kale ay jaanis u helaan inay isu taagaan ama ay u tartamaan inay madax ka noqdaan xarumaha warbaahinta marka barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan aadna waxaan ugu faraxsanahay qaabkii ay macnihii hablahaasu u shaqeeyeen iyo sidii ay barnaamijka noogala qayb qaateen waxaan rajayn doonaa inaanu sii wadi doonno taageerada kor loogu qaadayo aqoonta haweenka ku jira warbaahinta ee guud ahaan puntland markii ugu horreysayna aan muhiimadda ama barnaamijkan inuu ka bilaabmo ee boosaaso aan u doorannay sababo badan oo jira awgeed oo ay ka mid tahay hablaha da'da yar ee faraha badan ee ku soo biiraya warbaahinta oo u baahan in la garab galo qaar ka mid a haweenkay ka faa'iidaystay ayaa tababarkani weydiiyey dareenkooda iyo weliba waxyaabaha ay barteen yuusuf maxamuud aad baad u mahadsantahay walaalo tababarkan waxyaaba badan baa laga faa'iiday waxaan aad ugu mahad celinayaa ururka suxufiyiinta puntland ee maab oo markaasi noo fududeeyey in ay tababarkan noo qabtaan yuusufow tababarkan waxaa lagu baranayay sidii hablaha iyo inamada soomaalidu ay u sinaan lahaayeen shaqooyinka ay hayaan inta badan tababarku wuxuu ku saabsanaa in inamadu aysan la shaqo ahayn hablaha oo hablaha boqolkiiba sagaashan ay hooseeyaan taas oo loo baahan yahay in sare loo qaado islamarkaana habluhu ay la mid noqdaan inamada oo ay shaqooyinkooda la sinaadaan marka waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay intii aanu tababarkan uu socday waxaan aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland ee maab faysal khaliif barre oo markaasi tababarkan isagu ka ahaa guddoomiyaha tababarka islamarkaan tababarka hogaaminayay iyo weliba cumar dheer oo sidoo kale tababarka macalinka tababarka ahaa aad baan ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta dhan mar kale waxaan leeyahay gabdhihiina hankiina kor u qaada oo la mid noqda inamada si kaalinta hablaha ay u ay u soo baxdo kaalinta hablaha ay ku leeyihiin saxaafadda marka aad baan waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay waxaana rajaynayaa in hablaha soomaalidu ay ka faa'iidaysan doonaan oo ay tababarkan ay markaasi waxyaabaha la baray ay kasoo bixi doonaan insha allah waa rajaynayaa aad baad umaas waxyaaba fara badan baan ka faaidnay yuusuf hosaan kuu sheegay waxaa ka mid ah in aanu ku barannay in laysku kalsoonaan karo qofka biniaadanka uu isku kalsoonaan karo kalsoonida oo ah in markaasi aadan ka laaban waxyaabaha aad doonaysid inaad shaqaysid oo aad shaqadaada markasta aad kor u qaadid adigoo aan dhahayn muxuu ahaayey shaqadan ma qaban karo oo iguma haboono amaba ma qaban karo inta badan waxaa arrimahan alkaga dardaarmayo ah dhanka agaasimayaasha oo lasoo hadal qaaday oo layiri muxuu hablaha qaar ay soo hadal qaadeen oo dhaheen dhanka agaasimayaasha buu shaqooyinka hablaha iyo nimada u simin caqabado fara badan bay ha- hablaha saxafiyiinta ay kala kulmaan ama bulshada ha kala kulmaan ama faamiligeeda ha kala kulmaan ama saxaafadda ay ku dhex jirta ha kala kulmaan Ee, caqabadahaas taagan sidii looga hortagi lahaa sidii loosoo gabagabayn lahaa sidii hablaha iyo inamada ku jira saxaafadda loo mideyn lahaa looga dhigi lahaa kuwo siman oo caqabadahaas oo dhan iyo wa- waxyaabaha ay tirsanayaan haweenku meesha looga saari lahaa iyo tababarkaas ku saabsanaa in aad baan uga faraxsanahay tababarkan waxaan jeclahay hablaha tababarkan ku jira iyo weliba hablaha saxafiyiinta ah inay tababarkan ee iyaguna aan ka qaybgalino gobol ku sugan in tababarkaasi ay ka faa'iidaysteen wax badanna ay ka kororsadeen waxaan casharadii aanu ku qaadan tababarka waxaan ballan qaadana haddaan nahay gabdhaha saxafiyiinta tababarkan ka qayb qaatay inaanu gaadhsiino gabdhaha kale ee iyaguna saxafiyiinta ama gobolka nugula nool yuusuf maxamuud v o a boosaaso
markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay
a soomaali carabi ingiriis soo xili furgada ilow ansiisa haaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى السحاو
ma ilowna ma suursamaana عليلها ما إلونا أودنتنا ما كيقنا yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana عليلها ديو ها ma ilowna ma suursamaana عليلها maxamed axmed kurooc iyo caashe cabdo malekow heeskaasi intaasi haddaan kaga gudubna haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta barcelona shavi hernandes ayaa waxa uu sheegay in tababaraha kooxda manchester city in inta uu joogan adiga manchester city uu bedeli karayo maskixiyan qaab ciyaareedka horyaalka dalka ingiriiska inta uu jooga naadiga kubadda cagta manchester city shafi oo lix soddon jira ayaa hadda u ciyaara naadiga al asad s c waxaana afar iyo toban koob oo waaweyn uu kula guulaystay intii uu tababare ka ahaa naadiga kubadda cagta barcelona beb guardiola muddo afar sana waxa uu b b c da world football uu u sheegay haddii uu jiro nin bedeli karaya maskixiyan ciyaaryahnada waddanka ingiriiska uu yahay qofkaasi beb guardiola waxaana uu ku sheegay inuu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan isagoo intaasi ku daray in sidoo kale uu samayn karayo kacdun weyn gordiola ayaa tobankiisa kulan lagu horreeyey naadiga manchester city guulaystay ka hor inta aan guuldaro kala kulmin naadiga tottenham hosber intaan dhowaantan la aadin fasaxa caalamiga ee oo ciyaaryahanada dalalkooda ay ku laabanayaan si ay waddamadooda u matalaan ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta ee real madrid iyo xulka kubadda cagta portugal christian ronaldo ayaa waxa uu sheegay inuusan wax niyada u haynin inuu ka tago naadiga real madrid hadda isagoo sheegay inuu rajaynayo in koobab kale uu kula guulaysta naadiga real madrid christian ronaldo ayaa waxa uu ku tilmaamay riyadiisa inay tahay inuu ku nagaado naadiga real madrid sannado soo socda oo badan ronaldo ayaa champions league kula guulaystay naadiga kubadda cagta ee real madrid bishii may aynu kasoo gudubnay kaasoo noqonaya championskiisii saddexaad ee uu ku guulaysto abid ka hor intuusan sidoo kale xulka waddankiisa portugal kula guulaysan koobka yurub ee waddanka faransiiska dhowaantan lagu soo gabagabeeyey koysodon jirkan ayaa qandaraaska kula jooga naadiga kubadda cagta santiago bernabeo waxa uu ku eegaya sanadka waxaana uu sheegay in riyadiisu ay tahay in naadigaasi uu la sii joogo b k daafaca naadiga barcelona ayaa mar kale ku celiyey rabitaanka uu qabo inuu noqdo madaxweynaha naadiga barcelona kadib markii uu ku dhawaaqay kal hore inuu kuka fariisanayo ciyaaraha caalamiga jaral b k ayaa waxa uu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha naadiga barcelona markauu soo gebagabeeyo ciyaarista kubadda cagta b k naadiga kamnu tan iyo sanadka laadakunyosideedii la joogay waxaana sanadkii laadakunafaritobankii uu shaaca ka qaaday inuu doonayo booskaasi hadda uu mar kale ku celiyey isagoo dhinaca kale markaa sheegay in uu doonayo in shavi hernandes uu ka dhigo tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona sergio busketsna uu ka dhigo ku-xigeenkiisa harka carlos buyolna uu doonayo inuu ka dhigo agaasimaha ciyaaraha marka uu noqdo isagu madaxweynaha naadiga barcelona khavier masjerano naadiga kubadda cagta barcelona u ciyaarana waxa uu rajaynaya in qandaraas cusub naadiga kubadda cagta barcelona uu la sixido qandaraaskaas oo naadiga uu kula sii joogayo tan iyo sanadka ciryaankii hore naadiga westham oo labisoddon jir ah ayaa ababoqosieeansagaal kulan u ciyaaray naadiga barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga liverpool sanadkii labadakunitobanka adduun lacageed oo gaaraya toddobaiyotoban milyan oo ganiga starlinka waxaana uu kula guulaystay naadigaasi afar horyaalka dalkaasi sbain laga ciyaaro iyo laba champions leaguea tan iyo markii naadiga kamnu uu ku biiray waxaa rajaynaya qandaraaska uu kusii dheeraynayo sii joogistiisa naadiga barcelona inuu saxiixi doono toddobaitobanka oktoobar oo ku beegan maalinta isniinta ee soo socota dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaasi inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo hayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesa haddaan mar kale ku noqonno hees uu ku luuqayo fanaanka fu'aad cumar heesta indhahayga ayaa haatanna aan idinku soo dhaweynana
dhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adbo kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo owan kumaba aragin adbo kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo owan kumaba aragin ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri wixdii meel ma dhigana macan mays aro ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macamays aroosna axdi meel ma dhigana macamays aroosna hablaheena dhulkaaneego hadda ugu ilwaada qurxeeye hablaheena dhulkaaneego hadda ugu ilwaada qurxeeye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalood u fududaaye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalood u fududaaye
codkaasi fu'aad cumar iyo heesta indhahayga waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo saare cabdixmed iyaano ismaaciil xuseen farjar ee idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
adankaa ishaagtee axdi meel ma dhigana macamays aroos inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaag